bismillaahi raxmaan iraxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu darkoran waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka banaadir oo sheegay in toddobaadkan la furi doono badii wadooyinka xirnaa ee ku yaala magaalada muqdisho wafdi hogaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka oo gaaray magaalada baydhabo maamulka puntland oo sheegtay in hirshabeelle ka taageeri doonto la dagaalanka al-shabaab maxkamadda ciidamada oo dil ku xukuntay askari horey u dilaya qof shacab ahaa warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan turkiga oo sameynaya goobo shacabka gabaad ay ka dhigtaan iyo nidaamka digniinta qodobadaasi wuxuu kusoo kordhaa ay dalku ku dhegeysan doontaan hadduu bilan qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkoroon markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa sheegay in toddobaadkan la furi doono badi wadooyinka xiran ee ku yaala magaalada muqdisho cali maxamed ayaa ina faahfaahinaya gudoomiyaha gobolka banaadir ahla duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen muungaab ayaa dhagax dhigay dhismaa wadda laami ah oo laga hirgelinayo inta udhexaysa wadada cabdiqaasin iyo banaadir ee degmada hodan duqa muqdisho ayaa sheegay inay ka go-an tahay sidii shacabka soomaaliyeed ay dib loogu celin lahaa canshuurta laga qaado si loo horumariyo adeegyada kala duwan ee bulshada iyo dib u dhiska kaabayaasha waxaana uu ballan qaaday fulinta dhismaha wadooyinka kale ee laga hirgelinayo magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahmed duqo muqdisho doctor xasan maxamed xuseen muungab ayaa sheegay in dhowaan la furi doono wadooyinka xiran kuwooda aan culayska amni ka imaaneynin si loo fududeeyo isku socodka bulshada waxaana uu bulshada ugu baaqay in lala shaqeeyo hay-adaha amniga gudoomiyaha gobolka banaadir oo arrimahaasi ka hadlayana wuxuu yiri
runtii aad iyo aad aan ugu faraxsan inaan munaasabadan kasoo qayb galo waana mid ka mid ah howlaha waaweyn ee hortiminta u leh maamulka gobolka banaadir dowladda hoose xamar ee aan ka fulihayno magaalada muqdisho caasimadda waddanka halkaan maanta waxaan ku dhagax dhignay waddo laami ah oo runtii ugu yaraan hal kilomitr ah waxaan rabaa inaan maaragtay dowladda hoose xamar mar walba waxay u taagan tahay in ay maaragtay xil gaara iska saarto dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ay ugu horeyso ay ugu horeeyaan wadooyinka magaalada si uu u fududaado isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha mar walba dowladda hoose waxay kaashataa shacabkeeda hadday ahaa lahayd canshuur ay ka qaado iyo hadday ahaa lahayd inay shacabku isxilqaamaan runtii waxaan rabaa inaan halkaan mahadcelin ballaaran uu jeediyo gudoomiyaha degmada hodan iyo shacabka degmada hodan gaar ahaan ganacsatada degmada hodan ee runtii doorka ugu wanaagsan amba ugu muhiimsan ka qaadanaya dhismaha wadadan waan hambalyeynayaa waan bogaadinayaa ganacsatada kale ee ku dhaqan magaaladana waxaan leeyahay lagu daysado ganacsatada ee ku dhaqan degmada hodan runtii degmada hodan de waa degmo aada u ballaaran degmo maaragtay runtii aada iyo aadna oo bilicsan oo runtii dhismo wanaagsanna uu ka socdo yacni sidoo kalena dee wadadan waxaa ku teedsan xarumo waaweyn oo waxbarasho markaan in maaragtay wadadan oo kale ay sidaan u burbursanaato ama ay jidcadda ahaato sax ma ahayn aad baan u bogaadinaya ganacsatada inagana dowladda hoose xamar mar walba waxaan diyaar unahay howlahan iyo kuwa lamidka ah inaan fulino insha allahu tacaala wadadan waxaan rajeynayaa shirkada fulinaysa in ay yani wax kuwaalati leh ay ku maaragtay wadadan qaab wanaagsan oo tayale ay u dhisto inay warranty bixiso shan sano ah oo haddii wadadan wax ka halaabaan muddo shan sano ah ugu yaraan iyada dib u habeynayso waxaan kaloo ugu baaqayaa shirkadaha serviceka bixiyo wadadan hadday doonayaan inay maaragtay fiilaad iyo tubooyin hoos marsadaan intaan wadada la dhisin inay hadda horma hoos marsadaan haddii kale ma aqbalayno in wadada haddii la dhiso kadib ayaan jibinaya amaan jeexayaa haddii ay taas daruuri noqotona mar walba waxaa jira habraac oo lasoo maraayo oo gobolka banaadir laga qaadanayo ogolaasho duqa magaalada habraacaasna wuxuu ku salaysan yahay in wadada sideeda laga soo dhigaayo shirkad kale oo shirkadaha aan aqoonsano bahwadaagta la-ahna laga keenayo dukumenta ah inay shirkadaasi dib u habeynayso isla markaana ay waranta bixinayso inay wadadan sideeda ka dhigayso marka la aqbali maayo marka wadada in la jeexjeexo hadda intay dhismaha socdaan waxaan ugu baaqayaa shirkadaha in ay yani ka faa'iidaystaan inta aanan wadada la dhisin haddii ilaah yidhaahdo mar walba waxaan u taagannahay in aan horumarinta magaaladan maalinba maalin aan samayn canshuurtaasna waxaan rabnaa inteeda badan in shacabka lagu soo celiyo oo ka- xarumaha waxbarashada isbitaalada wadooyinka iskuullada masiiyada kulli lagu horumariyo oo lagu dhiso lagu dayactiro Eh, shacabka codsigooda ay ganacsatada soo gudbiyeenna waa waa xawaaye maqbuul waaye haddii ilaah yidhahdo waddadaas oo ilaa iyo laba kilomitr ay ku dhowdaha sidaa maaragtay la ii sheegay haddii la yidhahdo waddadaas oo ilaa maaragtay eh, isku xirto jidka warshadaha mar haddii shacabka uu boqolkii konton noola diyaar yahay konton kontonka kale waa waajib wafdi hoggaaminaya guddoomiyaha golaha shacabka ayaa gaaray magaalada baydhabo ibraahim guudle ayaa inuu eegaya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyo wafdi isugu jira wasiire iyo xildhibaano oo uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed wafdiga gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka waxaa garoonka diyaaradaha ee shaati guduud ee magaalada baydhabo kusoo dhaweeyey gudoomiyaha golaha wakiilada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed odayaasha dhaqanka ee magaalada baydhabo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kadib shir jaraa'iddu ay si wadajira ugu qabteen xarunta madaxtooyada ee magaalada baydhabo ayaa gudoomiyaha golaha wakiilada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed doctor cali siciid fiqi waxa uu gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo wafdigiisa uu kusoo dhaweeyey magaalada baydhabo
guddoomiye ee, adigii wafdigaaga oo wasiirada ay ka mid yihiin la taliyaashaada ay ka mid yihiin ee, ku soo dhowaaw degmada ama maamul goboleedka maxaa lahay magaalo madaxa kus- ee, baydhabo ku soo dhowaaw ee, runtii waa degaankaaga ee, magaalo haddaadi lagu baraayo ma aha adaaba degan adaa caruur ku dhalay adaa mataqaanaa maxaa la siyaasigeeda ah marka ku soo dhawow ee, maadaama safar dheer aad soo gashay ee, runtii saakiin iyo dhan diyaarad la sugaayay dadka dhan sidii saaki ay u soo jeedaan marka waxaan ku leeyahay keliya waxaa waaye soo dhawaaw anagoo ku hadlaya madax magaca madaxweynaha ee, baydhabo ku soo dhawaaw gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa mas-uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ugu horeeyo gudoomiyaha golaha wakiilada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo uga mahadceliyey soo dhoweynta diiran ay u sameeyeen isaga iyo wafdigiisa Eh, runtii maysiinku mahadnagaysidai sharafta badan aanani dhawaaytay magaalada wilib geeka shafuufta badanaayay roobsanaaytay nicmaysanaaytay akhyaarta iyo dadweynaha bannaanka nin sulinaayo eedaasinka kama nagaan sharaftan allasan sharafa xaaladda u guud ahaan kolley eh, safar koobkoobangamay maalmoonka roogeysad hamiin anigoo wirti balaaran ay la- jari iyo sad hamiinga magaalada xudur xarunta gobolka bakool iyo haroogni tan haddii ilaahira maalmo koobngaasina rooga doogno mas-uuliyadda kumadatan iyo deegaanada baxa alshameel malaw la ogaano meelo oo dowladda federaalka walmari oo hayta iyo sida dowlad goboleedka iyo dowlad federaalka maaragtay wada shaqeyntii oo horta fayla haytay hatana barnaamij sidan cusub sidii lin isku kaalada lahaay aragtay macal shacbooyinahan linka wacyi geli lahaay arrimahaasaan yaan ka muhiim ahay arma una socon waan runtii meyluna tajarnay sharaf iyo guulaha kula kulunni waana diiwaangelintiin maalintaas wal dahfuray nasiibaan weelnay aan naftahaas diiwaangelin barnaamijyadaasna ka jartay qorshada marka eed iyada aan mahadsantiin network masiinka dheeraya geeka dhaqana sugaasan soo dhaweyntiin diirin eedaasinka kuma hadlagaan kolley walaaga guud iyo walaaga gaarbasa gaare baan sheekaysa doona dhamaad maalmoodna siin la roogna haddii ilaahay er eed iyada aan mahadsantiin safarka intaad ku doona safarka intii maxamarni guulaha ka dhamaaday intana kasi maadaama harunta ku meel gaarka haytay inka shacabka inka badanka noolay haddana aragday ani oo warbixinta shal qaadanaano sidii dadka arday wacyigelinta nafsi meelsi maro hayt iyo tallaabooyinka fayl ani la qaaday dheeganaaye maamulka puntland ayaa sheegtay inay hirshabeelle ka taageeri doonto la dagaalanka al-shabaab sumeeye daare ayaa inoo faahfaahinaysa puntland ayaa shaaca ka qaaday inay si buuxda u taageerayso dagaalka iyo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay ka wadaan gobolka hiiraan ee ka dhanka ah al-shabaab wasiiru dowlaha madaxtooyada puntland cabdifataax cabdinuur ayaa hadalkani ka sheegay munaasabadii lagu xuseeyey sanad guuradii aasaaska puntland isagoo carabka ku adkeeyey in puntland ay garab taagan tahay shacabka iyo ciidamada kacdoonka samaystay ee hirshabeelle
dagaalkii ugu ballaarnaa ee argagixisada lala galo ee ka dhaca gobolka iyo qaaradda afrikaba hambaliyo ayaan leennahay ciidamadeenna geesiyaasha ee xoogaga puntland ee ilaahay caawa guushooda garabkooda geliyey waxaannu u ducaynaynaa intii naga dhimatay waxaynu u ducaynaynaa inta dhaawac aynu lahay caafimaad deg dega siiyo puntland waxay muujinaysaa mar kale inay hormood u tahay ummadda soomaaliyeed iyo geeskan afrikaba markay noqoto la dagaalanka argagixisada caalamiga ee dalkeena ku soo duulay oo saameeyey meelo badan oo dalka ka mid a waxaan jeclahay caawa halka inaan ka xuso dhammaan dadka soomaaliyeed ee halganka kula jira argagixisada shabaab oo igu horreeyaan dadka reer hiiraan ee dawladdu dayacday oo runtii iyagu muujiyey geesinimo iyo adkaysi waxaan leennahay puntland garabkiinaay taagan tahay iyadoo ficlana waad naga arki doontaan haddii ilaahay yidhaahdo maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dil ku xukuntay askari horey u dilay qof shacab ahaa daahir cabshir ayaa inuu eegayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maantay ditooga shaaca ku xukuntay dable bakar cabdicasiis maxamed oo ka tirsanaa ciidanka booliiska gaarka ee haramcad kaasoo horay dil bareera ugu geystay allahu naxariistay marxuum iskow daa'uud bakar cabdicasiis maxamed ayaa marxuum cali iskow daa'uud waxa uu ku dilay meel u dhow masjidka cali boolaay ee degmada waaberi ee gobolka banaadir sababta uu ku dilay keliya ayaana ahayd inuu soo fiiriyey dable bakar cabdicasiis maxamed ayaa maxkamadda la hor keenay labaatankii bishii hore ee julaay intaasi kadib garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo wakhti ku filan siisay dhinacyada dacwadda ayaa ugu dambayntii waxay maanta ku xukuntay dil toogashaa taasoo ah qisaastii allah u naxariistee marxuum cali iskow daawuud sida uu warbaahinta u sheegay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute si kastaba haatee maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ayaa maalmihii dambe waxaa ka soo muuqanayay askar ku eedaysan in ay dileen dad shacab ah kuwaasoo lagu riday xukunno kala duwan iskugu jira xabsi iyo sidoo kale dil toogashaa halkaad naga dhegeysanaysaana waa ariidow jawhar markana warka caalamka hay-adda sirdoonka turkiga ee miita ayaa markii ugu horeysay taariikhda soo jeedisay in magaalooyinka waaweyn ee turkiga laga dhiso goobo gabaad ah oo ay dadka reedka geli karaan haddii weeraro uu la kulmo turkiga turkiga ayaa cabsi badan ka qaba in uu la kulmi karo weeraro iyo dagaal xili kasta ugu yimaada cadowgiisa oo ugu horeeyaan israa'iil oo rabta in meesha ay ka saarto awoodda dalaalka muslimiinta oo turkigu ugu horeeyo sirdoonka turkiga ayaa sidoo kale soo jeediyay in la diyaariyo nidaamyo horumarsan ee digniinta wakhtiga hore si dadweynaha loogu wargeliyo khatarta amniga kuwaasoo la mid ah seeriga dhawaaqa marka weerarada ay socdaan turkiga ayaa isku diyaarinaya suurtagalnimada khatar amniya inuu ku lug yeesho xaalad kusii jiidi karta dagaal waana midda hadda keentay in turkiga xaalad kasta uu sii diyaargaroobo sida uu sheegay telefishinka turkiga ee m t v dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda caawana soo gaari waanaga intaa cidduu warka iyaga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta ayna facebook ku leenahay reedow jowhar sidaas iyo nabadgelyo